qaala alimaamu alalbaniyu raximah اllah jawaazu اliqtisaari cala alfaatixa jawaasu اliqtisaari bannaanaanshaha ku gaabsiga cala alfaatixati faatixa lagu gaabsado inay bannaan tahay in qiraa'ada lagu gaabsado suurat اlfaatixa oo aan suurad kale la akhrin salaada dhexdeed waa bannaan tahay wa kaana mucaadun yusallii maca rasuuli illaahi sala allahu alay slam mucaad wuxuu ahaa mid nabiga la tukada alcishaa alaakhira cishaha dambe cishaha dambe markay leeyihin maxay meesha ka saarayaan almaqrib maqribkana cishaa la dhihi jiray saa darteed alcishaa alaakhira macneed waxaa laga wadaa salaat alcishaa midda hadda macruufka ku ah cishaa uma yarjicu kadibna waa laaban jiray mucaad fa yusallii wuxuu dujin jiray biasxaabihi saaxiibadiisa farajaca wuu noqday daata leylatin habeen habeenada ka mid ah fa sallaa bihim wuxuu dujiyey saaxiibadii wa sallaa fatan min qowmihi nin dhallinyaraa oo qowmkiisa ka mid ah min bani sulaymin min bani salamata reer bani salama ka mid ah yuqaalu lahu sulaym oo magaciisa sulaym la yidhaahdo ayaa tukaday macnaha maca mucaad ula tukaday falamaa taala cala alfataa ninkii dhallinyarada ahaa markay salaaddii ku dheeraatay insarafa waa gadoomay waa ka baxay salaada ama gooniyuu u baxay salaadda kama bixin dhinacu u baxay fa sallaa wuu tukaday fii naaxiyati lmasjidi masaajidka ayuu dhinac uga tukaday wa kharaja wuu baxay wa akhada wuxuu qabtay bikhitaami baciirihi awrkiisa hogaankii ayuu ku qabsaday waindalaqa waa tegay falamaa sallaa mucaadun markuu mucaad tukaday dukira daalika lahu arrinkaas ayaa loo sheegay mucaad fa qaala wuxuu yidhi mucaad inna haadaa kan waa ninkii tegay bihi la nifaaqu nifaaq ayaa ku sugan buu yidhi ninka munaafiqnimaa ku jirta salaaddii gooni u tukaday iska tegey ee salaaddii ee ku dheeraatay waa nin nifaaq ku jiro la ukhbiranna rasuula allahi sal ly slam nabiga caleyhi salaatu wasalaam ayaan u sheegaya u sheegayaa biladii sanaca wixii uu sameeyey ninka wa qaala alfataa ninkii dhallinyarada ahaana wuxuu yidhi wa ana la ukhbiranna rasuula allah sala allahu alay wasalam anigana waxaa nabiga u sheegayaa biladii sanaca wixii mucaad sameeyey waa laisdacweynayaa faqadow calaa rasuuli illaahi sala allahu alay wasalam nabiga caleyhi salaatu wasalaam ayay ku kalleheen fa akhbarahu mucaadun mucaad wuxuu nabiga u sheegay biladii sanaca alfataa wixii uu sameeye ninkii wiilkii dhallinyarada ahaa fa qaala alfataa ninkii wiilkii dhallinyarada ahaa wuxuu yidhi yaa rasuula allah rasuulka ilaahayo yutiilu lmukha cindaka wuxuu badinay wuxuu dheeraynayaa nagaanshaha agtaada uu ku nagyahay wax badanoo agtaada joogaya mucaad uma yarjicu kadibna waa soo noqonaya oo fa yutiilu calaynaa annagoo qiraa'adii nagu dheeraynaya inta soo daaho fa qaala rasuulu llaahi sala allah alay wasalam nabiga caleyhi salaatu wasalaam wuxuu yidhi afataanun anta yaa mucaad mucaadow ma waxaa tahay mid dadka diinta ka fidnaynaya wa qaala lilfataa wiilkii dhallinyarada ahaana nebigu wuxuu ku yidhi kayfa tasnacu anta adigas maxaad samaysaa yabna akhii walaalkay wiilkiisiyo see wax u qabataa macnaa sidee u tukataa maxaad samaysaa idaa sallayta markii aad tukanayso qaala wuxuu yidhi ninkii dhallinyarada ahaa aqra'u bifaatixati alkitaab anigu faatixadaan akhriyaa wa as'alu llaha aljannata ilaahayna jannaan weydiistaa wa acuudu bihi min annaar naarna ilaahan ka magan galaa wa innii laa adri aniguna ma garanayo maa dandanatuka wa dandanatu mucaad adiga iyo mucaad waxaad hoos u sheegaysaan anigu ma aqaan buu yidhi fa qaala rasuulu llahi sal ly slam nabiga caleyh isalaatu wasalaam wuxuu yidhi innii wa mucaadan aniga iyo mucaad xowla haatayni labadan hareerahood oo naxwa daalika oo naxwa daa ama mid kan la mid ah yacni ayaan ku warwareegaynaa waxaan ka hadlaynoon hoos uga hadlayno waa labadan arrimood labada arrimooduu nebigu uu tilmaamayu leeyahy xowla haatayni waa culummadu waxay ku fasireen xowla aljannati waannaar jannadii i naarta aad sheegtay hareeraheeda un baan ku wareegaynaa oo ayadan ka hadlaynay in ilaahay janno la weydiisto naarna laga magan galo qaala wuxuu yidhi faqaala alfataa ninkii dhallinyarada ahaa wuxuu yidhi walaakin sayaclamu mucaadun mucaad waa ogaan doonaa buu yidhi idaa qadima alqowmu markay qoomku yimaadaan waqad khubiruu ana alcaduwa qad atow walxaal qad khubiruu la ogaadoo lasoo sheego ana alcaduwa cadowgu qad atow inuu yimid markaasuu ogaan doonaa mucaad aniga inaan munaafiq ahay iyo in kale qaala wuxuu yidhi faqadimuu way yimaadeen fastash- fastushhida alfataa ninkii dhallinyarada ahaa waxaa lagu dilay aljihaad fii sabiili illah faqaala rasuulu lah sal slam bacda dalika limucaad nabiga calayi salatu salaam markaa kadib ayuu mucaad wuxuu ku yidhi maa facala khasmii wa khasmuk Fuc- mucaadow aniyo adiga ninkii nala doodayay muxuu sameeyey qaala wuxuu yidhi mucaad yaa rasuula allah sadaqa allah wa kadabtu sadaqa allaha allow run u sheegay ninkaasi waa ka run sheegay waxa uu sheegayay wa kadabtu aniguna been ayaan sheegay istushhida ninkii waxaa lagu dilay jihaad fii sabiili illah macnaha waa wuxuu noqday qof ku dhintay aljihaad fii sabiili illah ama lagu dilay shahaadow helay nifaaqaan ku sheegaya marka beenay ahayd kadabtu saasoo ka wadaa inaan nifaaq ku sheego iraada nifaaqa ku sugan beenay noqotay asigana allo u run sheegay subxaana wa tacaala oo warkiisii waa ka dhabeeye ahaa mucaad waa ogaan doonaa waxa aan ahay markuu cadowgu yimaado macnaa markaasay caddaanaysaa buu leeyahy qofkii munaafiqa qisadan qisatu mucaad radia allahu canhu maca alfataa asalkeedu waxay ku jirtaa fi saxiixayn bukhaari muslim laakiin ziyaadaad ayaa ku jira oo fii khaariji saxiixayna meelaha qaar calaa kullin qisadu waa qiso saxiixa asalkeeduna waa muttafaqun calayh mucaad radia allaahu canhu nebiga ayuu la tukan jiray salaat alcishaa kadibna wuxuu dujin jiray qowmkiisa ayuu s- ka bixin jiray salaada culummadu waxay isku khilaafeen mucaad radia allaahu canhu ma nebiga ayuu inta cishaha la tukado oo faradkii waajibka rasuulka la tukado calayhi salaatu wasalaam miyuu qowmkiisa dujin jiray salaatulcishaa asigay tadawucu ay u tahay asiga sunnay u tahay ayaguna ay farad iyo waajib ku tahay mase mucaad nebiga lama tukan jirin calayhi salaatu wasalaam ee qowmkiisa keliya ayuu dujin jiray nebigu inta ku agdaaho asoo cishaha la tukan ayuu qowmkiisa imaam u noqonayay culamada qaar waxay yidhaahdeen ay ku doodeen mucaad radia allaahu canhu waxay yidhahdeen laba cisho ma tukanin nebigana lama tukan calayhi salaatu wasalaam ee qoomkiisa keliyu imaam u ahaa laakiin wuxuu ku agdaahi jiray rasuulka calayhi salaatu wasalaam kadib markuu qoomkiisa u noqdo imaam u noqon jiray markaasuu salaada faradkaa dujin jiray asagana markaa fii xaqihi waa waajibkii faradkii waayo fii xaqihimuna waa faradkii macnaha waajibkiay tukanayaan in badanoo culummada ka mid ah waxay yidhaahdeen maya mucaad radia allahu canhu nebigu la tukan jire walidaalika xadiidka waxaa ku jirta yusallii maca rasuuliillah nebiga ayuu la tukanaya alcishaa alaakhira salaat alcishaa kadibna wuxuu u noqonaya qowmkiisa oo fa yusallii bihim waa dujinayay imaamu u noqonaya ayaga waxayna culummadu u deliishadeen qisadan qofka mut- muftaridka ah ee salaada faradka tukanaya inay u bannaan tahay inuu salaad ku xirto qof mutanafila waa sixatu salaati almuftaridi khalfa almutanafil wuxuu daliil u yahay sixada salaada qofka waajibka tukanaya ee ku gadaal tukanaya qof sunnaysanaya qof sunnaysanayaa imaam ah qofka salaada faradka lagu leeyahana waa ma'muum ma ku xihan karaa qof salaad waajiba laga rabo qof sunnaysanaya waa ku xihan karaa xadiidkana waa u daliil inuu ku xihan karo siduu daliil ugu yahay mucaad radia allaahu canhu salaatulcishaa waa soo tukaday midda uu qowmkiisa dujinayo maxay u tahay fii xaqi mucaad radia allaahu canhu waa sunna waa tatawuc fii xaqi asxaabihina waa maxay waa waajib idan salaaddii cishaha ee waajibka ayaga ku ahayd ayay waxay ku gadaal tukanayaan mucaad oo sunnaysanaya radia allaahu canhu xadiidka arrinkaasi daliil buu u yahay mucaad markuu qoomkiisa u noqday habeen habeenada ka mid a salaadii u dheereeyey radia allaahu canhu waxaa qoomka la soo tukaday nin dhallinyaro ah oo min bani salama ka tirsan magaciisana sulaym la yidhaahdo ninkaasi xaajow lahaa waxaana xadiidka ku jirta markuu salaadii ka baxay inuu awrkiisa hore u kaxaysta macnaheedu waa nin meel u degdegayay mucaadaa salaaddii dheereeyey radia allaahu canhu axaadiidda qaarna waxaa ku timid inuu suuratulbaqara ku dujiyey salaaduu dheereeyey ninkii markay salaaddii ku dheeraatay falamaa taala cala alfataa salaada markay ninkii dhallinyarada ahay ku dheeraatay insarafa waa gadoomay fasallaa fii naaxiyati lmasjid insarafa ma waxaa laga wadaa salaadiibuu gebi ahaan ka baxay mase mucaadow ka goostay oo keligiisa wixii u dhimanaa tukaday culummadu waa isku khilaafeen qaar waxay yidhaahdeen xadiidkan waxaa laga qaadanayaa inuu qofka ma'muumka ah salaaddii imaamka uu ku xirtay uu ka goosan karo hadduu cudurdaar leeyahay qisadaa laga qaadanayaa bay yidhahdeen ninkanna waxay yidhaahdeen salaadda kama bixin ee salaaddii asigoo ku jira ayuu mucaad ka goostay macnaheedu waxa waaye wixii u dhimanaa ayuu dhammaystirtay waana iska tegey imaamu nawowi raximahullah asiga wuxuu ku dooday ninkani inuu salaada ka baxay xadiidkana wuxuu yidhi arrintaasi fuqahada ay sheegeen oo shaaficiyadu ka mid yihiin oo ah inuu qofka salaada imaamka uu ka goosanayo uu dhammaystiranayo wuxuu yidhahda say u deliishadeen ma ahan ninkan wuxuu yidhi salaadda waa ka baxay ee kama goosan keliya mucaad salaadda waa ka baxay markaasuu soo bilowday salaad asiga u gaara tii mucaad uu la tukanaya gebi ahaanba waa ka baxay wuxuu deliishaday riwaayad ku jirta fii saxiixi muslim uu leeyahay fainxarafa arajulu fasallama uma sallaa waxdahu fainxarafa arajulu ninkii dhinac ayuu uga baxay jamaacadii fasallama waa salaama noqsaday waa salaama noqsaday waa ka baxay wey soo ma waa salaama noqsadoo salaadii ayuu ka baxay uma sallaa waxdahu kadibna keligii ayaa tukaday nawowi raximahullah wuxuu yidhahday riwaayaddaasi waxaa ku sugan daliilun calaa annahu qataca asalaa waxay daliil u tahay inuu salaadii gooyey min asliha calaa annahu qataca asalaata min asliha salaada asal ahaanba inuu gooyey ayay riwaayaddaani daliil u tahay uma ista'nafahaa kadibna uu salaad soo bilowday fayajuusu ama wuxuu yidhi fayadullu calaa jawaazi qaطci الsalaa riwaayaddan waxay tusaysaa inay bannaan tahay salaadda in la gooyo wa ibطaalihaa iyo salaadda in la buriyo licudrin cudurdaar dartii loo buriyo loo gooyo riwaayadda fasallama waxay tusinaysaa inay bannaan tahay in salaadda uu qofku gooyo ama uu buriyo haddii cudurdaar jiro licudrin riwaayaddu sidaasee xadiidka marka wuxuu yidhi taasaa laga faa'iidaysanayaa ee laga faa'iidaysan maayo qof ma'muuma inuu salaaddii sii wadanayo inta imaamka ka goosto maaha waxaa laga faa'iidaysanaya inuu ka baxayo laakiin riwaayadda imaamu nawowi uu ku dhegay raxmatullahi calayhi ee ku jirta fii saxiixi muslim fanxarafa arajulu fasallama ziyaadada ah fasallama alimaamu albayhaqi wuxuu ku xukumay inay tahay ziyaada shaada ziyaadada ah fasallama wuxuuna ruwaadda xadiidka warisa hal nin keliya sheegay lafdiga ah fasallama inta kalena maysan sheegin fasallama ee waxay sheegeen sida hadda halkaa noogu taalla falamaa wuxuu yidhi falamaa taala cala alfata insarafa fasalla insarafa ma waxay ku caddahay inuu salaaddii ka baxay kuma cadda qofka hadduu inta safka ka baxo salaaddiisa uu sii wato waxaa la leeyahay insarafa hadduusan doon yuusan ka goosanin yacni yuusan salaaddii gebi ahaanba goynin laakiin imaamkii uu ka goostay riwaayadda marka fasallama dhahaysa wuxuu leeyahay riwaayad waxa waaye riwaadda qaar ay la gaar noqdeen inta kalena aysan ku waafaqin oo shaad ah waxaana ka soo raraya alimaam ibnu rajab fii fatxi ilbaari calaa sharxi saxiixi albukhaari wuxuu sheegayaa tacliilu lbayhaqi uu riwaayadan cileeyey fasallama hadalka nawowina raxmatullahi calayhi riwaayadaasuu ku dhisan yahay riwaayadda la cileeyey ayuu ku dhisan yahay waxaa raajixa marka ninkan salaad kama bixin ee salaaddii ayuu imaamka ka goostay markay ku dheeraatay ayuu goostay keligiisaa tukaday oo dhammaystirtay salaaddii inta u dhinayd kadibna waa baxay markuu baxay mucaadaa loo sheegay radia allahu canhu markuu salaaddii ka baxay waxaa la yidhi ninaa sidaa sameeyey markaasuu yidhi ina hada bihi la nifaaq ninkaa nifaaqaa ku sugan buu yidhi macnaa mucaad radia allahu canhu wuxuu yaqaanay munaafiqiintu inay salaada dhibsadaan oo ay yihiin sida ilaahay ku sheegay waidaa qaamuu ila salaati qaamuu kusaala hadday salaada u istaagaan waxay salaada u istaagayaan ayagoo cagjiidaya ma jecla salaada waa ina dhibaysaa culaysay ku tahay saa dartee wuxuu isiri ninkan dhibsaday salaada dabcan waa nin nifaaq ku jiro ma aha mumin khaalisa taasoo ku dhisay mucaad radi allahu canhu ninkii dhallinyarada ahaa warkaa gaaray sida riwaayaadka qaar ku jirtay warkii mucaadaa gaaray oo ahaa inuu nifaaq ku tuhmay markaasuu yidhi anigana rasuulkan uu sheegay hadduu asiga nabiga ii sheegayo anna rasuulkan gaarsiinaya wuxuu sameeyey labadoodiiba subaxdii nabiga u tageen sala allahu calay wasalam mucaadaa warka ku hormaray oo sheegay ninkan dhallinyarada wuxuu sameeyey nabiga calayhi salaatu wasalaam markuu ninkii sababta weydiiyey ninku wuxuu yidhi yaa rasuul allahi yutiilu lmukta cindak ninkan wuxuu dheereeyaa inuu agtaada ku nagaado mucaad wax badan uu kula joogaa uma yarjicu kadibna waa laabanaya fa yutiilu calayna annagu salaadan ugu dheeraynaya marka hore uu agtaada kusoo daahayaa markuu noo yimaadana salaadda noo khafiifi maayo waan ugu dheeraynaya nabiga calai salatu wasalaam mucaad waa canaantay afataanun anta yaa mucaad afataanun ma fidnoolaa tahay wey culamada qaar waxay ku fasireen atasrifu nnaasa can diin illaah dadka miyaad ka leexinaysaa diinta ilaahay ood nacsiinaysaa mucaadow waa canaan waaye oo nabi alai slat slam mucaad ku canaantay tadwiilka iyo dheeraynta zaa'idka ah ee mucaad sameeyey radia allaahu canhu nabiga calayh salatu salaam wuxuu ku soo jeestay ninkii dhallinyarada ahaa markaasuu yidhi kayfa tasnacu anta ya bna akhii maxaad samaysaa adiga sidee u samaysaa ula timaadaa salaada idaa sallayta haddii aad tukanayso wuxuu yidhi aqra'u bifaatixati alkitaab shaahidka sheikha xadiidka u keena waa maxay aqra'u bifaatixati alkitaab aniga faatixo keliyaan akhriyaa buuyi wa as'alu llaaha aljannata wa acuudu bihi min annaar macnuhu ma ahan markuu faatixada akhriyo inuu ducadan ku xijinayo ma ahan asoo taagan fii riwaayati abi daawuud waxaa ku jirta inuu yidhaahday atashahadu tashahudka ayaan la imaanayaa wa aquulu waxaan leeyahay allaahuma innii as'aluka aljannata wa acuudu bika min annaar ilaahu jannanku weydiisanayaa naarna waan kaa magangelayaa idan goormuu ducadan leeyahay waa bacda tashahud markuu tashahudka la yimaado kadib laakiin qiyaamkii iyo qiraa'adii fi lqiyaam wuxuu ku gaabsanayay suuratu lfaatixa waxaan akhriyaa buu yidhi faatixatu lkitaab salaada markaan gebagabaynayo tashahudka kadibna ducadaanaan akhristaan waxaan idhaahda allahuma innii as'aluka aljannata wa acuudu bika min annaar wa innii laa adri aniguna ma aqaan buu yidhi maa dandanatuka addandana wuxuu yidhi sheikhu an yatakalama arajulu bilkalaami waa inuu ninku ku hadlo hadal oo tasmacu naqmatahu aada maqlayso dhawaaqiisa shanqartiisa waa maqlaysaa walaa yufhamu lamana fahmayo waa codku soo gaargaaraya laakiin waxa la sheegaya aadan fahmaynin dandanaa la yidhaahdaa wa huwa arfacu min alhaynama haynamana waa ka sarreeyaa qaliilan in yar alhaynama waa codkaa ka sarreeya yani codkaanaa sarreeya dandanada haynamaday ka sarreysa haynamadu waa cod sii hooseeya waay laakiin dandanadu way sarraysaa ma fahmaysid laakiin qofku wuxuu sheegay waa hadal labada qof ama dadku ay ku wada hadlayaan codku waa ku soo gaarayaa laakiin wax la sheegaya ma taqaanid marka wuxuu yidhi dandanadaada iyo dandanada mucaad midna ma aqaan buu yidha waxaa hoos kugu sheegaysaan anugu ma ogi buu yidhi waa caraysan yahay weli hadalka mucaad uu ka xanaaqsan yahay fa qaala rasuulu llahi sal slam nabig alay salatu slam wuxuu yidhi innii anigu wa mucaadan wa mucaadan waxay ku cadfan tahay inna isimkeeda oo ya-da ah waa mansuub innii anigu wa mucaadan iyo mucaad xowla haatayni labadan hareerahood ayaan ku dandanaynaynaa macnaha warkaan sheegsheegayna hoose labadan arrimoodaan ku wareegaynaa ow naxwada ama wax la mida ayuu nebigu sheegay waa shakun min araawi qaala fa qaala alfataa ninkii dhallinyarada ahaa wuxuu yidhi walaakin sayaclamu mucaad mucaad waa ogaan doonaa buu yidhi idaa qadima alqowmu waqad khubiruu ana alcaduwa qad atow hadday qowmku yimaadaan xaal loo soo sheegay inuu cadowgu yimid markaasuu ogaan doonaa wax aniga aan sameeyo haddaan munaafiq ahay haddii kale qaala faqadimuu fastushhida alfataa inuusan munaafiq ahayna soo baxde radia allaahu canhu maxaa yeeley waxaa lagu dilay aljihaad fii sabiili illaah qutila shahiidan faqaala rasuulu llahi sal ly slam nabiga calayi salatu slam wuxuu yihi bacda dalika limucaad mucaad buu wuxuu ku yidhi maa facala khasmii wa khasmuk khasmii wa khasmuka muxuu nabigu leeyahay calayhi salaatu wasalaam ilaa ninka waa xanaaqsanaa markuu hadlayay hadalladiisaana waxaa ku jirtay inii laa adri maa dandanatuka wa dandanatu mucaad yacni nabiga calayi salatu wasalaam iyo mucaad labadaba uu la doodayay ujeeddadiisu ma ahayn laakiin inuu nabiga la doodaayo ama uu ka hor imaanayo hadalkiisa laakiin wuxuu ka xanaaqsanaa tuhmadii mucaad radia allahu canhu uu ku tuhmay nifaaqa taasuu ka kululaa marka nebi cala sala slam wuxuu yidhi ninkii aniga adigana haystay ee nala doodayay mucaadow muxuu sameeyey qaala wuxuu yidhi yaa rasuula allahi sadaqa allah ninkaasi alluu run u sheegay buu yidhi inuusan munaafiq ahayn waa ka run sheegay wa kadabtu anigana been ayaan sheegay buu yidhi waa insaaf waa cadaalad waay hadduu qaldamo xataa wuxuu le aniga waa qaldamay wixii aan ku sheegay walaalkay waan ku qaldamay wa kadabtu kadibka fi luqa laba macnood uu leeyahay khata'a kadib waa la yidhaahdaa in loo tacamudo khata'ana kadib waa la yidhaahdaa in loo tacamudo waxaan jirin in la sheego hadalka in lagu sheego calaa khilaafi alwaaqic loo qasdo waa kadib madmuuma waa midda xaaraamta waay laakiin qofka inuu wixii sheego calaa khilaafi alwaaqic uu u sheego sahwan iyo ijtihaadan kadib madmuuma miya sharcan ma ahan waa khata'a la yidhaahdaa kadabtu macnaheed waxaa waaye akhta'tu macnaa waan qaldamay waaye ilaa mucaad radi allahu canhu been ma sheegin uu u qasday laakiin waa ijtihaaday afcaashii ninkaasaa waxay ula muuqatay inay tahay afcaashii munaafiqiinta marka wuxuu yidhi wakadabtu aniguna waan gafay buu yidhi istushhida ninka wuxuu yidhaahday waxaa lagu dilay jahad fii sabiili illah ay qutila shahiidan asagoo shahiidaha la dila radia allahu canhu aniga marka wuxuu yidhi warkaygu wuxuu noqday mid khata ah kiisuna wuxuu ahaaday sawaab shaahidku waxa waa aqra'u bifaatixati alkitaab xadiidkuna wuxuu daliil u yahay qofka inuu ku gaabsan karo alqiraa'a bifaatixati alkitaab afarta ragceed duhurka ama saddexda maqribka uu tukanayo ama afarta cishe uu tukanayo ama labada fajarka uu tukanayo waxaa u bannaan inuu ragco walba faatixa ku gaabsado waa u bannaan tahay salaadiisuna waa saxiix waxba u dhibi mayso inuu faatixa ku gaabsado waa jaa'is xadiidkuna daliil uu yahay والله أعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين